darsiga allah unaxariisto kun iyo sagaal boqol iyo lixdankiibu wuxuu noqday prime minister ugu horreeyey marka xorriyadda la qaatay labada gobol la midoobeen waxaa dhacday marka intuu prime ministerka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyey dhaqdhaqaaqeydii guramadoonka ahaa oo soomaali galbeed n f b jabuuti waxaasoo dhan buu xooga saaray oo dadii eelshanka soomaaliya ayuu ku shaqaynayay ma garata waa garta adaa markii la sameeyey midda mataqaana etoobiya la dagaalamasay ayaa waxaana soo weeraray etoobiya lixdan iyo saddexdii iyo lixdan iyo afartii ma garata awalkeedi waxa weeye marka marka annaga ciidanka iyagu markaa saddex kunoo nin buu ahaa oo taangi diyaarad ninaan ahayn ethoobiyaanka waana soo wararen laakiin shacbiga ciidankii waxaweye waa la iska difaacay waa markuu leeyahay gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna waa ku ooreynaa weye ma garan waa gartay kolkaas oo dagaalku waa istaagay doorashadii waa dhacday mar labaad baa baramiser lagu soo magacaabay waxaa dhacday markaas ayuu wuxuu soo aaday wadamada reer galbeedka ah oo talyaaniga iyo ingiliiska iyo faransiiska ilaa germany ilaa canadi buu utegay ma garan waayah waa garta oo uu leeyahay ciidan ha naloo dhiso hub ha nala siiyo dabeedna waa laga diiday ma garan kadib maxaa dhacay marka united nationka isagoo jooga ayuu andre dromika ninka diji wasiirka arrimaha dibadda soo fiiriyo inuu meesha kula kulmay arrintiiban u sheegay u leeyahay dalkayga weer baa lagu hayaa ciidanna ma haysano ciidanka inaa noo hubaysaan barnaa ciidan noo dhistaan waayahay uu yii reer moscow adoo raggaagii wata ma garan waa garta dabeedna moscow digay isagoo saraakiisha ciidamada iyo wasiir gaashaandhiga iyo waxaas wata xebeer dibadda nis baa loo saaray qof ku qortaal waxaa rabtaan halkan labaatan kun oo ciidan hubkoodii iyo tababarkoodii iyo waxoodii diyaarad taangi wax walbaa lagu qoray meeshi ma garan maxaa ka dambeeyey in la dilo dilkiisa maxaa ka dambeeyey soki england buu xiriir la sameeyey toddobiyo toban borojeetaa la seexay oo ciidanku ka mid yahay oo bulshada ka mid yihiin oo waxbarasho ka mid tahay ayuu saexay dabadeedna soki england iyo dowladda soomaaliya isu dhawaaday markaas ayuu mataqaanay ayaa mataqaana ii sheegeen nimanka reer galbeedka ah ee aada iyo aada uga xumaadeen oo dabagal ku sameeyeen kolka lixdan iyo mataqaana ii sheeg doorashadii markay dhacday lixdan iyo afartii waxaa dhacday galbeedkii barashan waxay saareen madaxweynihii markaa jooga al cabdi cusman iyo cabdishiif lagu soo celinay ma garan baramiser kala keen ma garan waaya marka ayuu cabdi cabdirisaaq baa markaa lagu bedelay baramiser noqday lixdan iyo toddobadii doorashadii madaxweynuhu ka qayb galay madaxweynu noqda isagaa la doortay ma garan waa garta dabadeedna cigaal bu wuxuu ka dhigay baramister cigaal oo markaas xisbiga s s shaacad macaliya isaga yihiin baa inta lala hadlay baa layidhi reer galbeed kula hadleen baa layidhi xisbigaa kasoo bixi lagada tag cabdirashiid baa soo bixi doona cabdirashiid baleeya leeyahay ciyaal baramister ka dhig waxa wada qabsanaynaa asna waa ogolaaday barneesku la galay markaa kabacdi cigaal wuxuu kasoo baxay s s p leegada yimid leegada markuu yimid markaa kabacdi ayuu isna bara marka horshe ku guulaystay cigaal saasuu baramister ku noqday oo reer galbeedka aada ugu xirmay iyo dowladku ayay noqotay cabdirashiid marka waa maamulkada de xubadda maruba iskale madaxweyne kuma leh kolka maxaa dhacay waxaa dhacday waxaa muuqatay shacbigo kacay iyo ciidamadii sofiya gacanta ku hayaan in ciidanku qabsan doona meesha ogaadeen reer galbeedka waxay ku fakereen markaas cabdirashiid inay meesha ka saaraan dabeedna mataqaana rag ayaga la mataqaan ciidankana meesha laga bedelo oo rag la keensado ciidanka reer galbeed ku xiran yar oo micno lahayn baa loogu talagalay waa garta marka ninkii dilkiisa geystay dilka markuu dhacay kadib asna horaa laga dilay maxaa loo dadejiyey dilkiisa ninkii falka dilka u geystay madaxweynaha markaas taas anigu ma garan taas ma garan karo waa lagu dilay laakiin ninku wuxuu boodigaarkiisi waaskariga si waardiya raagay u ahaa ciidamadii waardiyanaysu ka mid ahaa ciidamadii waardiyanaysu ka mid ahaa boolisku ahaa boodigaarkiisii buu ahaa